رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا فهو بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس aadaakani baa-u bayaani anna awala waqti lmaqribi wuxuu u baabaysan yahay caddayntii la caddaynayay waqtiga maqribka bilowgiisu inuu yahay cinda guruubi shamsi cadceedda dhicitaankeeda agteeda oo kol hadday cadceedu dhacdo oo la og yahay dee inay dhacday iyada markaa waqtigii maqribku uu galay waxaana roon waqtigaa in laba tukado taas baa baabkeedii uyo bal inoogu iman doono laba xadiid ay inoogu iman doonaan wuxuu uhi markaa muslim raximah اllahu taعaalى xadaثna qtaybaة bnu saعيidi qaala xadaثna xaatim wahuwa bnu ismaaعiil can yaزيid bn abi cubaydi can salamةa bn اlأkwaci ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam kollay casharka uu si u yar socdo dadkuna waa dad inta badan aan soo aragno kuma joog joogsan doono taraajimta iyo umuurahaas walow dee iyaguba cilmiga qeyb muhim oo ka mid ahiin oo cali bnu madini ba raximah llahu tacaala si uu bukhaari ka soo naqliyo bal dee markaas ama bukhaari baa dee adigu dariiqiisa ay culimmadu kaga wariyaan maaha saxiixan ujeedaa kitaabkee laakiin de waa hadal isaga isaga kale dee jaamic اlkhadiib iyo keyrkiiba kuba sugan wuxuu dha macrifatu fiqhi اlxadiidi nisfu اlcilm wamacrifatu الrijaali nisfu اlcilm xadiidka fiqigiisa waa macnihiisan iyo fiqigiisan iyo waxa laga faa'iideysanayo la barto oo la garta waa cilmiga barhkii ee ruwaadii iyo rijaashuna barashadoodu waa cilmiga barhkii oo dee waa shay muhima lakiin casharkuna bal si u socdo kolley waxaan leeyahay un bukhaari xadiidkan uu la wadaagsaday bukhaarina xadiidkani wuxuu ka mid yahay isaga sulaasiyaadkiisa axaadiida ugu sanad sarreeya bukhaari oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bukhaari saddex ruuxoo keliya ay udhexeeyaan iyadoo hadda dee muddadaa dheer ay udhexaysay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyo bukhaari oo kale laba qarni oo waxaa had iyo goorna waa sanadka uguba badan uu hulaasiyaadkiisa ku wariyo yaziid ibn abi cubayd iyo salamat ibn lakuc way ku sugan yihiin halkaa labadaa nin ee kale oo dee muslim aanu isagu gaadhsiisayn martabadaa saddexdee waa rubaaci uun ayaa waxaa ku sugnaa almakiyu bnu ibrahim oo sheekha bukhaariya labadaas dambe can yaziid waana hulaasiyaadkiisa dariiqa uu ku wariyo intaasun mahay laakiin kuwa ugu badan weeye oo dee sheekiisaasi wuxuu soo gaadhay taabicigan buu soo gaadhay bukhaari muslim sheekhadiisa cid taabiciin wuxuuga warisay oo taabiciin la kulanto isaga uga soo naqlisay wax ma jiraan wuxuu hi markaa salamat bn lakwac ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxuu ahaa yusalii mid tukada almaqriba salaada maqrib idaa garabat الshamsu cadceedu markay dhacdo watawaarata ay qarsoonto bilxijaabi xijaabkii waa wixii dee indheheedna ka qarinayay ay ku qarsoonto weeye waa isla macno unoo markaa idaa garabat ishamsu tafsiir bay u tahay un tawaaratu bilxijaabi marka haddaba cadceedu ay dhacdo uun innaga ay naga qarsoontay dee waxay naga qariyey buur iyo waxyaalaha aan ahayne dhicitaankay dhici jirtay ay dhacdo marka caynkaasuu rasuulka ilaahay maqribka tukan jiray waa mid xadiisku horta waxadaثna moxamed ibnu ibrahim ibnu mihraan araasiyo oo bal marka horta xadiidkan hore tuu ino faa'iideynaya ama inoogu sugan marka ay dhacdaba rasuulka ilaahay salaa cadceedu waa tukan jiray weeye horena waataynu usoo marnay kolow waktigaa dabadeed tukadee laakiin taas isagoo dadka u caddaynaya waktigay ahayde tan bay ahayd tii markaa cadceedu dhacda ayuu tukan jiray waxadaثna moxamed ibnu mihraan araasiyo qaala xadaثana alwaliid bnu muslimi qaala xadaثana alawsaaciyu qaala xadaثanii abunajaaشhiyi waxaan filaya abunajaashi horena waan usoo marnay oo nin cadaa ibnu suhayb la yidhaaho raafic ibnu khadiijkan sheekiisa ayaa mawlihiisa ahaa oo dee isaga dadkii xoreeya mawlihiisa ahaa ama welihiisa lahaaba ibnu xibbaanna wuxuu yidhaahaaba lix sannadood buu la joogay ama la saaxiibay raafic ibnu khadiij oo sheekiisana waana mawlihiisii marka wuxuu yidhi abunajaashi qaala samictu raafica bna khadiijin yaquulu kunaa waxaanu ahayn usalii kuwa tukada almagriba salaada maqrib maca rasuuli illaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baanu la tukanaynay fayansarifu waa noqonayay axadnaa midka anaga naga midi oo wuxuu dee rasuulka ilaahay masjidkiisuu ka gadoomayay ka noqonaya annagoo halkii xaafadaha iyaga iyo guryaha yagii u socona walxaal inahu axadkaasi la yubsiru uu arkayo mawaaqica nabnihi leebkiisu halka uu ku dhacayo waa jamcu mawqicina meesha leebka uu ganaa uu ku dhacayo iftiin weeye dhulku isagu arkayo axadka annaga naga midib labadan xadiis baa baabka inoogu sugan in labada xadiisna kolley dee kaa horena waxaa markay cadceedu dhacdaba waa tukan jiray baa iyada inoogu sugan kana marka uu rasuulka ilaahay ka baxo isagoo dee saddexdii ragcadood tukaday ka baxoy dee kollayna haddaanay guryaha sunnaha u dibdiganayn sunnaysteenna in waktigiisiina dee kolley xataa in dee loo kaadin jiray aadaanka dabadeed in laga sunnaysan karo ayaa haddana dhulka weli iftiinkiisu iftiinku baaqi ku yahay ayaa salaada laga bixi jiro taasna waxay faa'iideyneysaa un sida xadiidkan ka horeeya rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh inu salaada maqrib kol hadday cadceedu dhacdaba u degdegi jiruu tukan jiray ee kolleyna waana sida sunuu yahay ama axaadiistii aynu soo marray ee rasuulka ilaahay maalmo qaarkood iyadoo cidi weydiisatay waktiga inuu u sheego wakti dambe uu tukaday taasi waa waktiga caddaynteed weeye ee si uu rasuulka ilaahay yeeli jiray waa tan sunuuna taasba weeyaano in la dibdhigo oo inta dhulku ka madoobaanayo la dibdhigo ama muddo la fadhiyo oo dee dhulkii uu ka madoobaadaa taasi kolley sunnihii ma aha waktigeedu haba joogo imaam axmed musnadkiisa ayaa waxaa kuba sugnaa sanadkiisuna xasan weeye xadiidkanna waa waafaqsan yahay dad ansaaroonu magacaabinaysa oo ka warinaya inay yidhaaheenba kuna nusalli maca rasuuli illaahi salى اllahu alayه wasalam almaqriba rasuulka ilaahay baan salaada maqrib la tukanaynay uma narjicu fanatarama xataa naatiya diyaarana famaa yakfaa calayna mawaaqicu sihaamina waa sida xadiidkan waanu laabmaynay intaanu sii soconaa leebabkan aan haysanaanu dee anagoo ku tartamaynaan sii ganayno nusii bal matalan halka uu ku dhacayo hadduu dee meeshii uu ku dhowaa waaba waxaa la odhan lahaa dee waaba la arki karaa meel durugsan leebkii markuu ku dhaca haddana iftiinkii baaqi weeye ayaanu arkaynay halkuu kuba dhacayo bal markaa taasba weeye kolley abi daa-uudna xadiisu wariye waxaaba kuba sugnaa ee waxa weeyaan laa tazaalu ummatii bikhayrin ama cala alfitra lafdigu inay khayr ku sugayaan maa lam yantadiru lmaqriba ilaa an tashtabika nujuum aw kama qaal dee inta aanay la sugin maqribka ilaa intay xiduguhu hagaag uga muuqanayaan oo bal markaas nuutan weeye waktigu haba jooga ila shafaq xadaثna isxaaq bn ibrahim alxandaliyu qaala akbarana شhucayb bn isxaaq الdimashqiyu qaala xadaثna اlأwsaaciyu qaala xadaثna abunajaaشhiyi قال xdثnي رافع بن khadيج qاaل kuna نصلي المغربa بنaحوi waa xadيiثkii hore mid lamid oo de waana xadيiثkan inoogu wada xidhiidhay sida kii horeba ee سamاع iyo تaxdيiث iyo إخbاar adugu taas oon inacan iyo waxba aanay kuba sugnayn baabu وqت العشhاaءi وتaأkhيirihaa wuxuu u baabeysayay mqربkii baltaa ogaanaya عishaayiga wqtigiisii oo duhrkii baynu soo aragnay casarkiina waynu soo aragno markii hore shanta salaadood axaadiis jamcinaysu inoo horreysiiyey imikana salaad salaad buu sheekhu inoo axaadiistii u khaaskahayd buu inoo soo aroorinayaa markaa salaadii afraad weeye subaxuna waa u dambaynayaa oo dee duhr buu kasoo bilaabaybe haddaba cishaayiga waqtigiisa iyo aynu hore usoo ogaanay makiibu shafaq inuu ku gelayo iyo bal dambaysiintii la dambaysiinayey ilaa thuluth lail ama nisfi lail loo dibdhigayey wixii kuba soo arooray ayuu baabkiisii yahay وxadثna cمر بن سwاd الcاamrي وxrmلة بن يحيى qال أخبرna بن وهب qال أخبرنيi يuنس أن بن شهاaب أخبره qال أخبرنيi cروة بن الزبير أن عائشhaة زوج النبي صلى الله عليه وسلم qاaلت waxay tidhi اctama uu dibdhigay مaعnaa kharaweye oo dee dulmadii ilaa mugdigii markaas ayuu geliyey oo dee waqtigaa habeenka u aada u madoobaanayo actama rasuul llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay waa dibdhigay salaadii cishaaista dee leylatan habeenina la yaalay habeenada ka mida bisalaati اcishaa'i salaadii cishaay buu dibdhigay cibaaradan ah leylatan min layaalina waxayna tusaysaa rasuulka ilaahay xawaashiisa waxa u badnaa inuu ahaa salaadan inuu horreysiiyo waayo waxay tihi habeen habeenada ka mida ayuu dibdhigay markaa habeenada kale arrinku waa ka duna horu u tukan jiray taas walow dee xadiidka jaabirna inoo dambeeyo walow waqtiga mudanna sida xadiidka aan ku arki doono waqtigan dambe uu ahaa waa rifqi dee ummadda uu dhibrinayo kii xanuunsanayay kii daciifkaa kii ba kii adugu markaa xaajo lahaa umuuraha caynkaasa u dibdhigay iyo si aanay arrinku iyaga mashaqo iyo wax dhibi ku sugantay aanu sabab ugu noqon sida xadiidkaba inoogu iman taas bay ahayd horreysiintu laakiin waqtiga fadligiisu waqtiga dambe weeye waana imaka halkan inaanay xaaladani badnayn rasuulka ilaahay walow dee markaas xadiid jaabirre inoo socdo ay inoo soo socdo ayay inoo faa'iideyneysaa cibaaradan laylatan min alayaali wahiya iyadu salaadan cishaay allatii tii weeye tudcaa lagu magacaabo alcatamata catamada laba yidhaaha weeyaan oo falam yakruj rasuul الlahi salى الlahu alay slm macnaa salaada cishaay dee waa salaada aan garanayno salaat lcatamana waa la yidhaahaa laakiin waxa weeye oo dee inoo soo socoto horena iyadoo rasuulka ilaahay ku idlaaqay waaban aragnaye iyadoo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh xadiid inoo soo socdo odhan doono salaadan cishaaye yaanay idinka qaalib noqonin nimankaa reer miyigii magaceedan salaada cishaaye ah ee iyagoo iyagaa ku magacaaba catamo ku magacaaba taas yaanay idinka qaalib noqonin oo ha odhanina catamo ee cishaaye dhaha bal xadiidku markuu inoo yimaado iyadoo waxna inoo horreeyeen hadda horay inoogu horreeyeen waxaynu kaba soo hadalay ayaan sheegi doonaayo waxay leedahay waa salaadan alcatama la yidhaaho weeye salaadan cishaaye uu dibdhigay فلم يkرج موسى بحn رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم حتىa qاaل عمر بن الخطاaب iduu yihi ilaa uu yihi نaم النساء والصبيان dumarkii way seexdeen iyo caruurtii oo dee raggii kale waa ka daciifsayiin oo marka habeenkii dee wkti dambe gaadhsiiyey aadna uu dibdhigay ayaa dadkii waa masjidka joogay weeye maaha dadkii guryahooda joogay ee waa kuwii sugayay salaada ayaaba way luloodeen ama waabay seexdeen taasuu yihi uu dhawaaqay fakharaja rasuul llahi salى اllahu alيyه wasalam rasuulka ilaahay baa deeta soo baxay faqaala liahli lmasjidi dadkii masjidka joogay ee salaada cishaay inay rasuulka ilaahay la tukadaan sugayey isagoo aada u raajiyey ayuu ku yihi xiina kharaja calayhi markuu kusoo baxay maa yantadiruhaa salaadan ma sugayo axadun axad min ahli اlardi dadka dhulka kaba midoo gayrukum idinka aan ahayn ama gayrkiin macnaa wax sugaya maanta salaadan idinkaaba jira sababto islaamkuna dee muu faafin oo madiina wixii ka baxsanaa kumuu faafin dadkii aan rasuulka ilaahay laba soo tukanee masaajidoodii yaryaraa kuba tukadayna iyagu waktigan ubay dibdhigina dee intay tukadeen bay seexdeen cidda sugaysay waxay ahayd un dadkii markaa masjidka joogay haddaba wuxuu yidhi xadiidka bukhaari baa waxaa ku sugnaa wadalika qabla an yafshuwa alislaamu fi lmadiina me qabla an yafshuwa alislaam we fi madiina meel aan ahayn intaanu islaamku kuba faafin dee faafidda islaamku aada u faafay na kollay bacd alfatxi unbaabay ahayd marka la eego madiine iyo waxa ku dhow wixii aan ahayn ma yantadiru axadu min ahli ardi gayrukum wadalika wabatan qabla an yafshuwa alislaamu islaamku intaanu faafin ba yadfinaasi oo dee faafitaankiisu waa bacda fatxi maka uun taaba weeye kolley salaada cishaayana xadiid abu daud iyo waxaa kuga wariyay inaanay kutubtii dadkii hore aanay salaadan inalaba wadaagsaneyn oo inaga laynagu khaas yeelay salaadahaba tukan jireenba laynagu khaas yeelay dimdhigan uu rasuulka ilaahay u dimdhigayno dee markaa dadkii kale waktigaa xataa intii tukanaysayna intay tukadeen bay seexdeen zaada xarmalatu fii riwaayatihi xarmala ku siyaadiyey riwaayadiisii qaala bnu shihaabin ina shihaab baa wuxuu yidhi oo xarmala waa ninka sheekhyada labadan sheekha muslimid ahaan ah ayaa riwaayadiisa ibnuhab kaba wariya dariiqa ibnu shihaabba wuxuu ziyaadiyey inuu ibnu shihaab yidhi wadukira lii markaa mursal bay noqon intan sanadkii muu sheegin iyo ciddii uu kaba maqlay wadukira lii waxaa lai sheegay ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay qaala inuu yidhi wamaa kaana lakum idinka idinmay sugnayn wax idin haboon may ahayn wax dee idinla gudboon oo idin toosan may ahayn an tanzuruu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam macnaa an tulixuu macnaa in rasuulkii ilaahay bixitaankan salaada uu soo baxaya ama arrinkan salaada aad dee hadalkan aad ku qaylisaan oo ku dhawaaqdaan oo dee aad ilxaaxan hadalka aad ku celceliseen ee xagga bixitaanka ku tacalluqsana aad la timaadaan wax idin haboon may ahayn an tanzuruu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam calى salaati wadaaka kaasna wuxuu ahaa xiina saaxa cumar bnu اlkhadaab markuu dhawaaqay ee uu ku dhawaaqay hadalkaa horeynu soo marnay naama nisaau wasibyaanu oo tulixu caleyhi buu inoogu fasiray sheekho macnuu waa maxay alilxaaxu caleyhi fi lkhuruuj ilxaax waa hadalka lagu celceliyo taas oo kale sida su-aasha lagu celceliyo waxaasaa ilxaax la ydhaah iyo mudaawamada wax haddaba inaa hadalkan oo kale aad tidhaahaan oo san ugu dhawaaqdaan dee wax idin laa'iqa ma ahayni inay sugtaan unbaabay ahaydba hadalkana wuxuu yihi rasuulka ilaahi isagoo iyagii baraya sida toosan kuna edbinaya xadiidkana sanadkiisu qeybtan dambe ama intan inooma xidhiidhsana oo wuxuu yihi wadukira li ana rasuula llahi bukhaarina kolley intan lama wadaagsan xadiidka asalkiisa lama wadaagsadeen wadaaka xiina saxa cumar bn اlkhadaab bal markaa iyada waxaa kolley xadiidka duruqdiisu way noo socotaa rasuulka ilaahay caadadiisii badnaydna waxayd salaada inuu dee khaasatan uu uu tukado waktiyadaa isagoo dadka xaajadood iyo inaanu ku cuslayn eegaya walow uu tilmaamay ama inoo sheegay rasuulka ilaahay waktigeeda mudan in waktigan aynu tukano laga dambaysiiye inay tahay marka awqaadda qaarkeedna dee isagoo ama shuqloon jiray wax ku shuqloonoosa mid inoo dambaysa ama cudurdaar kale ama libayaani iljawaas ama fadligan dalabkii waktiyo uu dibdhigayna way jireen kolley xadiid tafsiilano waa inoo soo socdaayo rasuulku dadka inuu la socon jiro haddii la raagana dadku ay yar dib dhacaana may baan ujeedaa salaada uu kaadin jiray haddii hore loo soo buuxsamo hore loo yimaadana waa dibdejin jiray bal xadiidkaas oo yar tafsiil uu kuba sugan yahay ee waxaan leenahay xagga fadliga ee culimo kala duwanna way doortaan oo sulusu leyl ama in loo dibdhigo iyo dee adigu waa intaan isuleyl kaba horeysaa fadli waa jira laakiin dee xaggan kale xaajatu dilxaaja iyo saqa mustaqiim iyo dacfu daciif iyo umuuraha muraacaadkood iyo iyagoo aynu soo marnay aimada in la amray inay dadka ku daba tukanayo xaaladooda ay laba socdaan taas baa waxay keenaysaa dee dadkii hadday mashaqa ugu sugantay taa inaan waktigaa loo sii dibdhigan waxadaanii cabdilmalik bn shucayb bn lays qaala xadaanii abi can jaddi can cuqayri can ibni shahaabin bihada lisnaadi isnaadkan aynu kaba soo baxnay milahu xadiidkii hore mid laba mida laakiin walam yadkur muu sheegin qowla zuhriyi wadukira lii wamaa bacdahu intaa isagu muu sheegin xadaanii isxaaq bnu ibraahima wamuxamed bnu xaatimin kilaahuma can muxamed bni bakrin xa qaala waxadaanii haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa xajaaj bnu muxamedin xa qaala waxadaanii xajaaj bnu shaaciri wamuxamed bnu raaficin qaala xadaanaa cabdurasaaqi waalfaaduhum mutaqaaribat marka la eego qolooyinkan xadiidka aynu soo aragnay ee cabdurazaaq imaka iyo xajaaj ibnu moxamed iyo moxamed ibnu bakrin intaa weeye alfaada xadiidka inoo soo socda ay kuba wariyeene ibnu jurayj kagaba wariyeen bay ka wada wariyeene way isku dhowdahay oo xagga macnaha ayay isku mid yihiin ay wadaagsaneen alfaaduna way isku dhowdahay daba qaaluun jamiican waxay yidhahdeen can ibni jurayjin ibnu jurayj bay kaba warinayaan وqاaل iبن jurayج ba wuxuu yihi أخbarnي المغيرة بن حakيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق weeye caaisho walaasheed weeye ayaa u warantay oo caaishay uga warantay muqiirat bnu xakiim bay kaba waramaysaa waana haweenaydee taabiciyada oo hiqa ah weeye kolley waa taabiciyad baan leenahay oo xataa abubakar dee muu araga iyadoo uurka ku jirta ayuu dhintay waalidkeed dhintayba umu kultum binta abi bakrin ayaa caaisha inoogaba waranto qaalat caaisha waxay tidhi actama nabiyu salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay uu dibdhigay daata laylatin waa cibaaradii hore laylatan min alayaali aynu kusoo maray tani lamid tahay waa habeen habeenada kamida weeye taa hore la macnata ama lagu fasiraa laylatan min alayaali ayuu salaadii cishaayay dibdhigay cibaaradu waxay noo faa'ideynaysan anigii markaa hore isku soo baraarujinay xataa dahaba ilaa uu tegey caamatu leyli habeenka in badan oo kamidi uu tegey walow caamatu leyl aan odhanayno mucdamu leyl iyo habeenka intiisii badnayd laakiin oo taas intiisa badan laakiin halkan taa muraad maaho dee waa ti aynu soo maray rasuulka ilaahay inuu kuba xadeeyey salaada cishaay nisfa leyl dee thuluthu leylna waaba waqtigii dee mudnaanta lahaa marka halkan macnuhu wuxuu noqonayaa waa in badan oo habeenkii kamida tegey waxaynan uguma fasirayna caamatu leyl akthara leyl iyo mucdama leyl xadiidkaa horeynu soo maray iyo xadiidka maxaa inoogu soo socda inahu lawaqtuhaa waqtigeedii mudnaa fadliga badnaa waa waqtigan weeye nisfa leyl iyada taasna e bal haddii la yidhaaha waqtiga salaada wuu joogaaba oo taas aan leenahay dee hadal baa kaba taagan ama wax daliiloo taas cad aynu uhaynaa ma jirto cumuumaadkaas mooye aan lakhaas dee aan odhan karno waa lakhaas yeelay mooye fadli sidaasoo u harsani ma jiro ee waxa weeyaan waa adigu habeenka in badan oo kamida ayaa tegay weeye macnuhu halkan aamatu leyl waxataa naama ilaa ay seexdeen ahlulmasjidi dadkii iyagu masjidka joogay waa dadkii sugayey oo horeynu usoo maray halkii weysooyinka ama kitaabulxayd iyo kuba soo maray saxaabadii rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu caleyh taas inay waxa weeyaan san oo kale masjidka inta seexdaan ama dee tafiqu ru'usun aanay haddana weysaysanahayn oo dee waa ruuxii fadhiye caadi isaga fadhiye saa kuba seexday iyada taas weysadiisu ma jabayso horeynu usoo maray wixii adigu taa ku tacalluqsaanaana kolley masaladu waa masalo mala iskaba hadal badan madaahiba culimaduna waaban intooda badan soo sheegnay ilaa sideed iyo bay gaadhsiisan yihiin umuura ay xagga kala qaadka teebaa dee hurdadeebaa jebinaysa weysada iyo taan jebinayna waa wixii noo horeeyey ee bal dadkii markii ay rasuulkii ilaahay salaadii raajiyey dibdhigay ayaabay dadkii sugayey ee way luloodeeno maha dee dhammaantooda qaybo kamida seexday uma kharaja uu soo baxay rasuulkii ilaahay fasallaa dadkii buu salaadii tukiyey faqaala wuxuu ihi inahu macnaa waa waqtigan aan tukanay lawaqtuhaa iyo lawaqtuha almukhtaar weeye ama waqtigeeda fadliga badan waqtigeeda fiican ee mudan weeye taas buu ihi oo xadiidku wuxuu faa'iideynayaaba in la dibdhigaa inay dee mudan tahay walow rasuulka ilaahay ay u badnayd inuu horreysiiyo dee muraacaatan linnaasba isagoo dadka xaaladooda eegaya marka muxuu yihi rasuulka ilaahay lowlaa an ashuqa calىa ummatii wa fii xadiidi cabdirazaq lowlaa an yashuqa calىa ummatii lowlaa an ashuqa macnaa lowlaa makhaafatu an ashuqa inaan dhibo calaa ummatii ummadaydoo wax mashaqa ugu sugan tahay oo dad maalintii oo dhan dee shaqaynayo haw kuba jiro haddana ilaa waqtiga lagu gaadhsiiyo haddana dee berriba ma kacaya dee salaaddii subax sugayso ninkii salaad habeenima tukanaya sugayso hawlahoodii ay sugayaan mashaqa uguba sugan taa haddaanan nac ahayn inahu lawaqtuha haddii riwaayada cabdirazaaqna lowlaa an yashuqa macnaa lowlaa an yashuqa taakhiru markaa dhakan taakhiirka iyo dambaysiinta aan waqtigan gaadhsiiyaa haddii aan u dhib ahayn calaa ummatii ummadayda oo taas mashaqo iyo taas aani ugu sugnayn waqtigeeda mudani waqtigan weeye in bal thulutu leyl iyo ama wax ka dambeeyaba loo dibdhigo bal taasba weeye bal markaa kolley tafsiilna waa inoo soo socdaaye haddii dee mashaqa aanay jirin oo dhib laga cabsanayo ama dadkan dhibaata uga imanaysaa jirin xadiisyadu waxay noo keeni daliil ahaan in taakhiirkeeda uu ka mudan yahayba cishaayi marka ay noqoto taqdiimkeeda uu kaba mudan yahay waxadaanii zuhayr bnu xarbin وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر قال أنه قال مكثنا وأن نغاني أو معنا ذات ليلة هبين ننتظر ومثل نكون نغين ننتظر حال أن سوينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي لصلاة العشاء الآخرة عشاء قدام كل كل ما العشاء المغرب كما يكون إطلاقيين waana tan kol bayn alcishaa'ina xalay aynooguba soo jirtay waa salaada cishaayiga uun weeye waa salaada cishaayiga aynu gaar ahaan u noqon taas baa waxa weeyaan aanu usugaynay rasuulka ilaah masjidka aanu ku sugaynay fakharaja ilayna waa noo soo baxay xiina dahaba markuu tegey thuluthu leyla habeenka saddex meelood meel ahaan aw bacdahu ama waqti intaa kaba dambeysay buu soo baxay falaa nadri ma garanayno ashay-un shay miyaa shaqalahu fii ahlihi ehelkiisa dhexdii ku shuqliyey aw hayru dalika macnaa waxaan rasuulkii ilaahay raajiyey eeg markaasta u badnayd isagoo dadka eegaya walow waqtiga ka dambe inuu fadli badanya uu sheegay tanaa u badnayd inuu hore isagaba tukado markaasaa wuxuu leeyahy habeenka dee in wax shuqliyey ehelkiisa dhexdii uu jiray ama wax kale oo adigu ama ilowsiya salaadii ama kalama dib dhagay wuxuu ahaa anigu ma ogin buu leeyahay laakiin rasuulka ilaahi horta waa dib dhacay un faqaala wuxuu uhi xiina kharaja markuu soo baxay inakum idinku latantadiruuna waxaad sugaysaan salaatan salaad baad sugaysaan maa yantadiruhaa ahlu diinin gayrukum maa yantadiruhaa aanu sugahayn ahlu diinin dan diin leh غayrukum idinka غayrkiina aan u sugahayn ba salaad idinka u mooye cid kaloo sugaysaa aanay jirin ayaa sugaysaanoo dee waqtigaa ay tukanayeen kollay bilaad kaloo badan oo dee markaas islaamku gaadhay oo laga tukadaa salaadaasna may jirin madiine ciddii aan imadno waabay iskaba tukadeen waana taan soo sheegnay xadiid abi daawud inuu inoo faa'iideynayo salaadihii iyaga xataa la faray ummadaha hore salaadan cishaayi gaar ahaan iyo waqtigeedani wax inagu aan la dheernay inuu yahay oo inaga laynaguma fadilay xadiid abi daawud bay saas kuba yimi maa yantadiru ahlu diinin غayrukum walowlaa an yadkula inuu cuslaado calaa ummatii ummadayda tan oo ay mashaqo iyo dhib ugaba timaado taana cid aan nacayo on karayo halkaa dhibaata iyo mashaqa inay ugaba timaado haddaanay jirin salaytu waan tukan lahaa bihim iyaga haadihi saaca waa dee ruuxan xanuunsanaya kan xaajada leh kan isagu daciifka umuuraha eegideed baanu waqtigan uga horreysiinayaaye haddaana inay iyaga mashaq iyo saqal ugaba yimaada aanan kaba cabsanayn waqtigan baan tukin lahaa haddaan iyaga tukin lahaa uma amara markuu intaa yidhi ayuu amray almu'adina mu'adinkii oo fa aqaamo salaata salaadii buu aqiimay wasallaa waa tukaday waxaanu halkan sharaxa ku qabanayaa faa'iida ahaan xadiidka waxaaba inoogu sugan imaamkii iyo caalimkiiyo inay u fiican tahay ama mustaxab u tahay hadduu kadib dhaco asxaabtii ama wax dee bal matalan iyaga xaggoodii ama uu isaga xaggiisa ka dhaco wuxuu u malaynaya inuu mashaqo iyo culays iyaga uu kuba yahay inuu u cudurdaarto oo egeesna ugaba sheego maslaxada jiha ugaba sugan ama cudurdaarkiisa u sheego وxdثnي محamed بن رافع qال xdثnا عبدالرزاq qال أخبرnا بن jurayج qال أخبرnي نافع qال xdثnا عبداللaه بن عمر أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم شhغل عnها ليلة waa laga shغلiyey عnها وعan صلاة العشhاء ليلة فأخرha dee kollay xاajo iyo hawl baa shغliso xadيiثka bu abu موسى الأشhعري o isna tan ah ayaa waxaaba dee kuba yimi in waxa shuqliyey walow aanay ineeda kitaabka inoogu sugnayn bal dariiqa kitaabka aanu kuba iman waxa shuqliyey rasuulka ilaahay ciidan uu dirayey oo tashiiskiisii ku mashquul ahaa inay ahaydba fa akharaha waa dib dhigay xataa raqadnaa fi lmasjidi ilaa aan seexanay masjidka dhexdiisa uma stayqadna uma raqadna uma stayqadna waa raagay rasuulka ilaaho dee dad cishaygii uun waqtigii uu gala yimi haddana dhici karta saacado laba saddex saacadood dib u sugayoo dib u fadhiyey waa dee iyagii luloodeen markaasaan seexanay taas buu yihi aanu toosnay waxaanay kuba xambaarayaanu dee normal jalis mumkinan maqcadahu si idigu bal waxyaalihii kale ee hurdada qaarkeed inay waysada jebinayso ay u jamciyaan be ama isugu geeyaan markaasaa deeta uma kharaja عalayna rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm uma qaala laysa axad min ahli اarضi laylata waa habeenkan caawa ma jiro axad dhulka dadkiisa kaba mida oo yantadiru salaata غayrukum axadkaasoo غayrukum idinka kayr idinka un mooye cid kaloo sugaysa maanta salaad oo dadkaa dhulka kaba midi maba jirta buu yihi ee iyaguna siuu rasuulka ilaahay axaadiisa kaleba ugu caddeeyey inta ay sugayeenba ajrigii salaadeed waa u socdaayo fadliga badan ee kaasa ayaaba sugitaanka badanna iyaada bal matalan dee uu sabab uu noqonaya ama ay kaba helayeen وxadaثnي abubكر بن ناaفع الcabdiy qaaل xadaثna bhs بن أسد الcamiy waa reer cami la odhanayey baaba adigu dee نisbadu ay tahay xadaثna أحmed بن سلمة عan haaبti أnahم sأlوu أنسا haabit iyo dad kale oo la joogay baa waxay weydiiyeen anas can khaatami rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay kaatumkiisii faqaala wuxuu yihi isaga bal muxua way weydiiyeen marka adugu waqti u arkay buu usheegayaa dee faa'iide waqtina waa kuba sugnayd xadiidkiisoo saas uu soo arooriye sheekhu halkane faqaala wuxuu yihi akhara rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay waa dimdhigay alcishaa salaadii cishaai daata laylatin habeen ilaa shadri leyli habeenka nuskiisii shadriga inta badan nisfiga ay ku idlaaqaan waa kala badh bal kolna juz-na waa laba yidhaahawna waa dee shadru shay juz-un minhuna waa habeenka badhkii awkaada amase waxaa buu dhawaaday yadhabu shadru leyli habeenka nuskii ma tegine oo rasuulka ilaahay dee waqtigaa waa ogaa isagaana yidhiba dee waqti lcishaa ilaa nisfi leyl eh bal matalan wuxuu u dhawaadayba habeenka shadrigii inuu tago aad buu ugu dhaweeye wey uma ja waa yimid faqaala wuxuu yihi ina annaasa dadkii qad sallow way tukadeen waa dadkii kale ee aan masjidka joogin weeye wanaamu way iska seexdeen wa inakum idinku lam tasaaluu kamaydaan suulin fii salaati salaad ajri salaadeed inuu idin socdo xukum salaadeedna aa leediin mantadartum salaata inta aad salaada sugayseen inta aad salaada u fadhideen baa sugayseen ajri salaadeed ama salaadun baaba ku jirteen qaala anasun anas baa wuxuu yihi haddaba isagoo iyagoo uga ja isagu uga jawaabaya wixii ay weydiiyeen kaani waa habeenkaas uu rasuulka ilaahay taa lahaa ayuu leeyahy waxaaban imoodaa anduru imaka inaan arkayoon eegayo ilaa wabisi khaatamihi waa ilaa bariiqi wala macaani khaatami wey rasuulka ilaahay kaatuntiisii oo min fidatin fida ahayd dhalaalkiisii imaka inuu i muuqdaa oad moodaa habeenkaa rasuulka ilaahay markaa hadalkaa lahaa warafaca waanu kor yeelay anas waa anas baa kor yeelaya isbacahu fartiisii alyusra bidix buu kor yeelay waa fartiisii bidix bilkhansari mushiiran halkan bal iska qadaro on taasoo mushiiran xaaliyay mid ishaaraya bilkhansari faryarta oo ujeedadu fartan bidixuu sheegaya waa faryaradii saru u qaado waa ishaaray farti buu ishaaray macnuhuna waa maxay kaatuntii rasuulka ilaahay habeenkaa xidhnaa waxay ku sugnayd faryartiisa bidix bay ugu jirtay taas weeye oo taasay ugu jirtay kolley kaatuntii waxaa ku tacaluqsanba kitaabka waa dambeeya kan kor yeelay gacanta ama faryartan bidix ishaarayeyna ee tusaya iyagiina waa anas ibnu malik oo haabit iyo ciddii kale la joogtay buu tusayey waxaana meesha inoogu sugan horta raggii oo kale kaatun fida fidaah rasuulka ilaahay khasaa'istiisii maahe way qaadan karaan oo taa jawaaskeedu way inoogu sugan tahay arrinta kale iyadna inoogu suganna waa faryaradan bidix in la gelinayo taas baa inoogu sugan kolley shamaa'ilkii baan kusoo maraan filaya waxyaalihii kuba tacalluqsanaa waxaan soo sheegnay dee labada riwaayaba inay jiraan rasuulka ilaahay midigtana inuu gashaday bidixdana inuu gashaday waxa weeye oo dee muslim labadaba way dhaceen marka la eego xagga kaatunta bukhaari malaa shaki ahaan bay u dhaceen marka labada xaalaba way banaan tahay oo kaleo de markaa lagaa wayalbasuhu kama rawa lbukhaari fii khinsari yamiini aw yasaari kilaahumaa fi muslimin wayujmacu biana da fi xaalatayn yaqacu asciraaqi alfiyadiisa siirada ah oo alfiya siiruu leeyahay oo dee madbacaysan iyada matni ahaan u madbacaysan sharaxyadeediian qaarna ay madbacaysan yihiin sharaxaa dee munaawiya kuwa kaleba malahaatan ay madbacaysan yihiin waa adigu alfiyadisaas markaasaa wuxuu i siiraduu nadmiyey waa ciraaqi baa nadmiyey taas markaasuu yidhahdee bukhaari sida kuba sugan labadaba wuxuu leeyahy shaki buu kuba yimi waa xidhanaya laakiin muslim labadaba inuu midigta iyo bidixaba ay kuba sugayin markaa tani waa riwaayaan haynaa riwaayo kalena way jirtaayo tu ku jamciyeyna waa inay laba xaalo ahayd ee mar uu midigta ku xidho iyo maaha inay laba khaatam ahaayeen maruu midigta ku xidho iyo maruu bidaxa ku xidhaa labadaba ay jireen oo dee labada xaalaba adigu ba'si kuma sugna weeye waa caadi وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس بن مالك قال نظرنا ونسجني رسول الله صلى الله عليه وسلم هرن ونناص إنكسو براروجيي فعلك النظر هدو متعدي هاي بمعنى انتظرنا وي إما كالكم باك رسول الله ومفعولك نادى ضمير كان ده فعلك لا سعدان وفاعلك ficilku faladuu mutacadi yahay waan eegnay ma aha iyo waan aragnay iyo macnaa intadarnaa weeye sa dee lafyadii hore baan kusoo haynay oo nadarahu sa unduruna naqtabis min nuurikum macnaa intadarahu nadara ilayhina hadday ilayhi ka dambayso xaggiisuu eegay weeyaan haddii nadara fiihi la yidhaahna macnaa waa faka tafakara fiihi weeye waa u fiirsado wixii waa ku fikiray weeyaanoo waxaa bedbedelaya macnihii xarafkan ka dambeynaya uu kuba gudbayo ama hadduu dee toos mutacadi yahay ama xaraf u baahan taasu nadarna waanu sugnay rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam laylatan xataa kaana ilaa uu ahaaday qariibu min nisfi leyli way waa habeenka barhkii wakti ku dhow uma waa yimi fasallaa salaadii buu tukaday uma aqbala calayna biwajhi wejigiisii buuna soo qaabiliyey fakaأnama waaba anigo anduru eegaya ilaa wabisi khaatami waxaabadi moodaa inaan eegayo rasuulkii arkayo imaka weeye eeg anduru waa tan ilaaba ka dambaysa aan eegayaba xaggii aan arkayo rasuulka ilaahay kaatunkiisa dhalaalki waa siduu xusuusan yahay fii yadi gacantiisa ku sugnaa oo min fidatin fidana ka samaysnaa وxadثnي cبdاللh بن صباح الcطاr qال xadثna عbayd للh بن عبدالمجيد الحنفي qال xadثna qرة بhdا الاسناaد وlam ydkr ma sheegin ثuma أqبl عalayna بwجه wali أxاadiث عشhاa way noo socotaa وxadثna أbو cاmr الأشعري وأbو كرayb qاl waxay yidhaaheen labadaasi xadثna أbو usamةa عan brayd عan أbي burdة عan أbي muسى kolay snadka snadna waan kusoo aragnay hore meelo kalena waa inoogu dambeeyaaye burayd ibnu cabdillaahi ibn abi burdata weeyaan oo buraydkan ina cabdillaahi baa la yidhaha laakiin cabdillaahigaa waxaa dhalay abu burda oo markaa burayd xadiidka wuxuu ka warinayaa awowgii abu burda abu burdana yuu ka warinayaa aabihii abu muusa ka warinaya waa qoys markaa burayd iyo abi burda iyo abu muusa waa qoys wey qaala wuxuu yihi abu muusa alashcari kuntu waxaana ana aniga iyo wa asxaabi asxaabtaydi aladiina asxaabtaasoo qadimuu yimi macii aniga macay fi safiinati doonida ku yimi nuzuulan kuwa degan baan ahayn fii baqiici budxaana baqiicu budxaan baan degana budxaan xalayna waynu kuba soo maray muxadisiintu waxay ku dabdiyeen iyo luqawiintu waxay ku dabdiyeenna xalayna waata aan soo sheegnay waana dabdigii muxadisiinta kan iyo dee riwaayaadkoodi iyo taqyiidaadkoodii iyagu waa san un marka badxaan waa waadi madiine un aan dee ahaa kuba sugnaa waa kii halkii rasuulka ilaahay markii khandaqina u dhaadhacay san xalay soo marnay ay ku tukadeen salaadii laftiga baqiicna waa almakaan almutasic aladi fiihi lashtaar aw usuul lashtaar bay dhaha waa meel waasaco oo ama dhir leh ama dhir dee jiridaheediiyo usuusheed ay kuba sugan yihiinba haddaba baqiica budxaan laguma magacaabay kolley waadidna way ahayd halkan dooxa ayaan udeganayn oo asxaabta dooniduu sheegayaana waxa weeyaan abu muusa alashcari iyo niman waxoogaa ahaayo reerkooda ahaa nimanka ashcariyiinta ahaa oo madiine kuba soo socda oo doonayay inay usoo hijroodaan oo dooni soo raacay ayaa markii dambe maraa dee dabayshii meel kale ay looba kacdo oo xaggii najaashi ayay doonidii ay markaas badda xag dhinacii kale ayuubaay doonida ula soo kacday waxay la kulmeena jaa-in jacfar iyo dee halkaa jooga bay la kulmeen iyagaa yidhi rasuulka ilaahay amarkii baan anaguba kula joognaaye halka nala joogoo markii xudaybiya dhacday dabadeed waa xudaybiya dhacday un ayay xaggii kasoo ababaxeen iyagoo laba doonyood wata markaa tii bay ku yimaadeen markii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ka faraxashay un dagaalkii khaybar baanay yimaadeen oo iyaga kollay dee wadci khaasay lahaayeen oo mala qismada waa lagu daray waktigaas buu lahaa haddaba marka ay soo degeen intaanay malaa dee guryo iyo waxyaalo kala yeelan ayay halkaa meel bay wada deganaayeen dadkoodii doonida ku yimi khaasatan nimankii ashcariyiinta haddee jacfar iyo in kaloo la socotay oo iyagu muhaajiriintii hore maka ka tagtayna way joogeen bo iyaguna waa meelo kaley ku degeene halkaa baqeycu budxaan bay deganaayeen waa taas buu sheegaya wa rasuulullahi wa rasuulka ilaahi salى اllahu alayhi wasalam fi lmadinati wuxuu ku sugnaana madiina de waana ka yar durugsanaayeen iyagoo dee meeshna way yar kala go-naydbo dhisku iskuma joogine fakaana wuxuu ahaa yatanaawabu rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay kuwa ku kaayeysta cinda salaati lcishaa'i salaada cishaaye agteeda kula laylatin habeen kastaba nafarun jamac minhum iyaga kaba mida wadamada salaadaha kalena waa dhici kartaa inay sideeda ugu wada imanayeen ama hawlahooda kale ay ku toosayeen be habe salaada cishaaye dee raxligoodi iyo halkay deganaayena way yar durugsanayd may wada imanahayne habeenba koox iyaga ashcariyiinta ama nimankaa kamida halkaa baqiicu budxaan deganaa ayaa rasuulka ilaahay u imanayo habeenka nafar baa imanayay habeenka kale koox kale imanaysay tanaawubka say qoloba dee waxa weeyaan kuwana ay ugu hadhaan halkii raxligoodi iyo rixaashoodii iyo hawlahooda kuwana ay rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh ula soo tukadaan cilmina ay kaba soo qaataan wuxuu uhi qaal abu muusa fawaafaqnaa waanu soo waafaqnay rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baan la kulanay ana aniga iyo asxaabi asxaabtayda waa intii markaa maha dhammaantoodi intii habeenkaa nawbadooda ay ahayd walxal lahu isaga rasuulka ilaahay bacdu shuqli shuql bacdigii uu sugnaaday fii amri arrinkiisa oo adugu waxyaalo amarkiisa kaba miduu ku shuquloonaa saasaa salaadii cishaaye waqtigeedii ay aada ugaba dib dhacday xaafid bn xajar baa fatxubaari wuxuu yidhaahaa walow qolooyinka kitaabka sharxay qiil ahaan iyo ay kusoo naqliyaan halkan barhkood sida qurdubi iyo shuqulkan habeenle uu sheegayaa shuqlu madkuur kaana fii tajhiisi jayshin jeish buu rasuulka ilaahay amba bixinayay waxaanu yidhaha dabari baa sanad saxiixa mowt saxiixa isagoo laakiin xadiida jaabir ah ee xadiidka abu muuse aan ahayn ayuu kuba wariyey waa suu yidhaha xaafid ibnu xajar xadiidkan markuu qabanayo ama sharxayaan ujeeda xataa actama ilaa uu dib dhigay macnaa akhara bisalaaة oo adkhalhaa fi dulma weeye oo catama waa shidaة dalaam weeye mugdiga aada u adag waa habeenku markaa dee shafaq iyo wixii intu suula aada u madoobaada habeenku taas bay tahay haddaba ilaa uu dib dhigay salaadii waqtigaas dee habeenka intiis ma qeyb badan oo kamidiba ay tagtay buu u dib dhigay xata ibhaara ilaa uu kala badhmay alleylu habeenkii uu kala badhmay oo ibhaara ee luqawiinta qaarkood siday kuma fasireen macnaa intasafa leyl way habeenkii baa kala badhmay oo taasba weeye adigu dee barhkoodna hadday ibhaara kuma fasireen ashay albaahir waa waxa muuqda ama nuuraye dhalaalayo habeenkiibaa xidigiisa hagaag usoo baxeen way taab noqoto oo waqtigu hagaag habeenku u galay oo dhulku madoobaaday oo xidigii si fiican ay u wada muuqdaan oo adugu bal taasna barhkood kuma fasiree macnaa adugu waqti dambe oo ku dhown habeenka nuski ayuu rasuulka ilaahay salaadii gaadhsiiyey uma kharaja rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa soo baxay fasallaa uu tukiyey bihim iyagii dadkii buu tukiyey falamaa qadaa salaatahu salaadiisii markuu dhamaystu qaala yihi liman xadarahu dadkii uu joogay buu ku yidhi soo xaadiray calaa rislikum macnaa ta'anawey kaatiyihiina iyo deganaantiina ku sugnaada oo ujeedadu bal ha kicina ha degdegina iska xasiloonada oo sidaas ta'anaweya oo markaa waa kaatiniyihin deganaantiina kuma sugnaada waxbuu doonayaa inuu sheego ucrimukum waxaan idin ogeysiinayaa wa abshiruu bishaaraysan oo ana min nicmat illaahi nicmada ilaahayna kaba mid tahay balsan xadiidka dabdigiisu ee uculimukum markan wuxuu ogeysiinayay ana min nicmat illaahi ka dhigno hamsada anna waan fadxinaynaa ta ka dambaysay anahuna waan fadxinaynaa bukhaari lafdigan uculimukum kumay sugnayn uculimukum kumuu jirin calaa rislikum abshiruu markaasaa ina min nicmat illaahi taas bay dee halkaasna isaga bukhaari lagu dadiyo sababta uculimukum tan ee ay markaa ana min nicmat illahi intani ay mafcuulkii uba dhacaysa labaad ayaan iyada ahayn kuba sugnayn ee bishaaraysta oo ina min nicmat illahi baa bukhaari markaa kasra hamza ah ku dabdisnayd laakiin halkan imaka taasaan inoogu dabdinaynaa ama dee aimadi inoogu dabdiyeen sababtuna waa uculimu kuntum halkan kuba sugane bishaaraysta horta waxaanan idin ogeysiinayaa dee ku bishaaraysta weeye waa khayr iyo ajriyo de waaba intaa ay sugayeenba salaad ba inay ku jireenba iyo arrinkan ana min nicmat illaahi waxaan diogeysanayaa nicmada ilaahay calaykum korkiina uu idinku nicmeeyey waxaa kaba mida annahu laysa inaanu ahaanin min annaasi dadka waa axadun axad min annaasi xaal uu kaba mid yahay axadun axad inaanu ahaanin axad kaasoo yusalli haadiya saacata saacaddan tukanaya oo kayrukum idinka kayrkiin oo axad idinka aan ahayn oo waktigan tukanaya dadkaba kaba mid ma aha waa nicmadaa weyne ilaahay idinku nicmeeye idin waafajiyey aw qaala wuxuu yihi ma sallaa haadihi saacata axadun غayrukum saacaddan ma tukan axad aan idinka ahayn laa nadri ayalkalima ayalkalimatayni labada kelimo labada kelimana wuxuu uga jeedaa adigu waa tan أنه ليس من من الناaس أحد يصلي هذه الساaعة غيركم أما mا صلى هذه الساaعة أحد غيركم inتba waa kelimooyin de kelimo kolkol waa la iطلاqa iyadoo kalaam dhan loo jeedo haddaba labadaa cibaaro mid uu yihi imaka ma garanayo qaala abu muسى wuxuu hi فرaجacnaa waanu noqonay فرxiina xaalana anagoo فرxsan bima samicnaa min rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه وsلم rasuulka ilahi waxaan kaba maqlay anagoo kuba فرxsan oo baladu uu taas cishaayiga welina axaadiisu kolley waa isla wada macno qayb hagaag baan usoo ogaanay kuwa kalena macnahan un bay nooguba imanaya dee masaladna waan iska yaro khulaasayna markii hore وxadaثna mحamed بn raafici qaala xadaثna cabdالرaزاqi qaala akbarana bnu jurayjin qaala wuxuu yihi qultu lcadaai waxaan ku yihi cadana waa cada bn abi rabax weeye waa sheekiisii uu sanadaha badan mala sideed iyo toban sanadood la joogay cada ayaa waxaan ku yihi ayu xiinin waktigeeba axabu ilayka adiga xaggaaga loo jacayl badanyooda adigu aada dooranaysaa adigu aada jeceshahay ama aad kaba jeceshahay awqaada kale an usaliya inaan tukada alcishaa sheekiisu weydiinaya waktigeed adigu dooranayso ee awqaadaha kale aad ka jeceshahay in salaada cishaaye aan tukadaa waa waktige salaada cishaaye oo alatii salaadaasoo yaquuluha naasu dadku ay yidhaahaan ku idlaaqaan sia acraabtoo kale alcatamata salaada cishaaye taa yidhahaan imaaman xaalana anagoo imaamo wakilwan xaalana anagoo keli ah oo bal haddaan keli ahay iyo haddaan imaamba ahay waktigeed adigu dooranayso kula fiican eed adigu ka jeceshay awqaadaha kale waa keeni saasuu ku yihi qaala markaa wuxu uhi isaguna isagoo xadiid marfuuca u sheegaya samictu bna cabaasin ibnu cabaas baan maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo actama nabi actama nabiy llaahi salى اllahu alيه wasalam uu dibdhigay daata laylatin alcishaaa salaada cishaaye qaala wuxuu uhi xataa raqada naasu wastayqaduu waraqaduu wastayqaduu faqaama cumaru bnu lkhadaabi faqaala asalaata waa tii dhawaaqaysi aynu soo maray naama nisaa wa sibyaanna uu lahaa macnaa ilzami salaata salaadii salaadii buu leeyahy rasuulka ilaahay buu ku dha u dhawaaqay faqaala cada cada wuxuu yihi qaala bnu cabaasin fakharaja nabiy llaahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahay baa soo baxay kaani waxaabadii moodaa anduru ilayhi alan waa si u xifdisanya imaka inaan arkayaba imaka inuu ihor joogood arkayo habeenkaa xaaladiisu iyo siduu ahaa ayaabadii moodaa ee wuu soo baxay yaqduru xaar uu tiixayo ra-suu madaxiisu ma ambiyo oo malaa uu soo maydhay rasuulka ilaahay oo madaxa biyaha kaba da-ayay waadican xaalu yahay mid dhigay yadahu gacantiisa calaa shiqi raasi madaxiisa dhinacii oo madaxiisa labada dee dhinace madaxiisa mid ahaan ayuu bal gacantii midig bastaa ama gacantiisii uduldhigay ujeedada biyuhu iska daadinayay biyahan timihiisii badnaa dee uu kus ayuu iska yar daadinayeyba waadican yadahu calaa shiqi raasin qaala markaa waxaanu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh lowlaa an yashuqa inuu cuslaado oo uu dhibo dee waa taakhiirka waktigan waxa weeye haddaanan dee ta nacib ama aan cabsi aan ka cabsanaya aanay jirin calaa ummati laamartum waxaan amri laha an yusalluu hakadalika waa waktigan iyo xaaladiistan ku tukadaan taas baan amri lahaa de waanat markaa eeg cada bn abi rabax dibdhig buu dooranayo weeye laamartum an yusalluuha kadalika qaala wuxuu yihi ibnu jurayj baa odhanaya cabdulmalik fastaqbadtu waxaan ka sugid dalbay cadaan cadaa kayfa wadaca nabiyu salى اllahu alay wasalam see uu dhigay rasuulka ilaahay si uu dhigayo kayfiyad yadahu gacantiisa calaa ra'si madaxiisa kamaa anba'ahu bnu cabaasin oo markii dee uu sheegay yihi rasuulka ilaahay baa madaxiisa dhinacii ayuu gacantiisii dul dhigay ayuu markaa uu soo baxay ayuu kolley cadaa waa weydiiyey wuxuu doonay inuu bal kayfiyadii u caddeeyo uu isagu ibnu cabaas ugu warramay ee ahayd wadcigaas inuu ugu caddeeyo fabadada lii waxaa le ibnu jurayj fabadada waa kala yar durkiye kala kaxeeyey lii aniga cadaa-un cadaa bayna asaabicihi farihiisa dhexdood shay-an shay min tabdiidin ma hadda inuu aada u kala fogeeye waxoogaa buu yar kala durkiyey oo manaa faraqa weeye bedada tabdiid waa tafriiqa fariisi shay-an min tabdiidin taasi waa mid uma wadaca waa dhigay darafa asaabicihi markuu san u yar kala durkiyey ayuu daraftii asaabicdiisa calaa qarni raasi madaxa waa dhinaciisii un halkaa geeskiisii ayuu saa u dul dhigay uma sabahaa waa shubay oo macnaa dee timihii buu biyihii ka daadinayaa saasuu usoo kaxeeyey timihii sii badnaa yamuraha yumuruhaa isagoo marinaya waa farihii kadalika sidaa cala raasi madaxa saa u marinaya xataa masat ilaa ay taabatay ibhaamuhu waa suulkiisu daraf aluduni dhegtiisa darafteed ilaa ay soo gaadhay weeye oo mima yelilwaja xagga wejiga waxa xiga ah uma calaa sudqi haddana dhafoorkii sudqiina waa isha iyo dhegta intaa udhaxaysaa sudqi la yidhaah kolkolla tima halkaa soo gaadhaaba sudqi la yidhaah iyo wa naaxiyati lixyati garhka naaxiyadiisii laa yuqasiru walaa yabdishu bishayin ila kadalika laa yuqasir macnaa laa yubdiu wey isagoon kaxayntan ama dee san uu soo wadi biyahana iskaba daadinayo gacanta aan raajinahayn oo dee muddo aan ku raajinayn kudbi dhicina walaa yabdishu isagoo dee dedejinahayn oo bishayin shay oo tanbay kuma fasireen oo sida xaafidii ay kuma fasireen yabdishu iyo laa yubadiu walaa yastacjilu xagga marintan uu gacantiisa saa usoo marinayay raagid uu ku raaji ku raagayey taasna may jirin deg deg uu dedejinayo mar keliya saa gacantii unu soo kaxeeyena may jirin ee bal si uu biyaha isaga soo daadiyo ayuu si dee labadaa u dhaxaysa ayuu gacantiisii saa usoo waday ilaa uu garhkiisiiyo inta soo gaadhsiiyey ilaa kadalika waa ibraarka caynkaasa ee ladiifkaan sheegna mooye balse weeye bukhaari xadiidkan waa la wadaagsaday lakiin uma sabaha bedelkeeda ayuu uma damaha yidhi damaha baa halkaa sabaha bedelkeeda taalay oo iyada taasi maxay noqon farihuu markii hore yidhi uu yar kala durkiyey ayaa uu isu geeyey haddana si uu dee bal matalan casrigan uu doonayo biyahan inuu iskaba daadiyo oo si fiican ugu taab noqdo damaha marka asaabicdii markii hore uu yar kala kaxeeyuu isu geeyey waa lafdiga bukhaari bay noqon laakiin qaadiciyaad oo kaliya san riwaayadan muslim buu doortaayo oo uu leeyahay wuxuu sifaynayey biyihii laga daadinayay timihiisa uu kasoo daadinayay taas bay tani sifadeeda ahayd oo markaa damaha un munaasib maaha buu leeyahy sabaha baaba munaasiba walow xaafidii ay idhaah waan tawjiihin karnaayo ruuxan caasirka ah ee sifadiisii bay tani damigu noqonaya bal taasi waa mid tanna waa ta aan fasirnay oo laa yuqasiru walaa yabdishu taas dee barhkooda oo in yuqasiruna kaba dhigay ma gaboodfalahaynoo dee waa isagoon si delecsan un gacmihiisii u saaroon xoog lahayn dee xoogna uma qabanahayn oo badshigii taa lagaba dhigo qabashadii ee dhexdhexaad bay ahayd si biyahan uu isaga daadiyo taas barhkoodna way kuma fasireen lafdiga kollay bishayna cibaaradani bukhaari iyada lafdigan isaga intaasna kumay sugnayn qultu licadayn caddaa ayaa waxaan ku idhi kam dukira laka intee laguu sheegay akharaha inuu dib dhigay annabiyu sala allahu alay wasalam laylatayni habeenkaa ilaa waqti uu gaadhsiiyey ma nisfa lail buu gaadhsiiyey ma inkood dee uu kasoo horreysiiyey intee lagu dib sheegay inuu rasuulka ilah habeenkaa uu dib dhigay uu dib dhigay unbaa meesha kuba sugane in dibdhigaasi intuu gaadhsiisnaa qaala markaa cadaagu wuxuu idhi laa adri taa iyada ma garanayo qaala cadaaun markaa wuxuu idhi axabo ilaya anigu waxaan markaa jecelahay ama xaggayga loo jacayl badan yahoon ka door aan dooranaya an usaliyaha inaan tukado imaaman xaalan ahay anoo imaamo wakhilwan xaalan ahay anigoo keli ah muakharatan iyadoo la dibdhigay kamaa sallaha nabiyu sala allahu alay wasalam laylatan sidaa uu laylata idin siduu habeenkaa rasuulka ilaahay salaada ugu dibdhigay fain shaqa calayka wuxuu la hadlayaa ibnu juraj hadduu kugu adkaada daalika arrinkaasi khilwan xaalatay keli aw calanaasi ama dad korkooda aad ku sugantooda imaamka taayiba fi ljamaacati walxaal anta imaamuhum fasallihaa wasadan dhexdhexaad tuko laa mucajalata walaa muahara mid la dedejiyana mid aan ahayn oo waktiga hore ka dibdhig buu leeya ceshaay mid la dedejinayana la dibdhigayana aan ahayn bal weli axaadiita ama xadiid jaabir oo tafsiil inoogu sugan yahay ayaa inoo dambeeya xadaثna yaحya بn yaحya وqtaybaة بn سacيidi وabubakr بn abi shaybata xadiidka jaabir baabka kan ka dambeeyuu ku imanaya kan inooguma imanaye وabubakr بn abi shaybata qala yaحya aخbarana وqala الآkخarani xadaثna abوaxوs عan simakin عن jaaبir بn samurةa qala kana rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم yuؤخir waa dibdhigaya صalaaة العشhaaءi alآkhirati salaada cشhaaya dambe waa dambeysiinaya rasuulka ilaahay oo adugu muhimku waxa weeye salaadaha badankooda rasuulka ilaahay waktiga horuu ka tukanayay duhurka markaa aan wakti kulul aanu joogin oo ibraadkeenu soo marnay aan ahayn iyo salaad min cishaayo wixii aan ahayn salaadaha kale kolley awalal waqti buu kaba tukanayay si axaadiidta aan soo aragnay kuwana ay noo dambeeyaan ee waxa aan dee bal markaa ibraadka duhur waktiga kulul iyo cishaayiga oo kale a adigu wadcigoodu ka dunaa وxdثna qتaybة بن سعيid وأbو كاmil الجحdري qال xdثna أbو cawاnة عن سmاk عن جابر بن سمرة qال kاna رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يصلي صلaوات نaحوa min صaلaaتiكم waxdee adigu lamida ku dhow salaadiinan waqtiyada aad tukataan bu ujeeda lakin وkana يؤخir waa dib dhigaya alcatmta catamada baعda صaلaatiكum شhayئa salaadiinan iyo waqtiga aad tukataan شhay-an waxoogaa شhay min aلتakhيr buu ka dib dhigayo cishaayiga waqtigan aad tukataan wuu ka dambeysiinayay وkana يkifu الصaلaaةa salaadana wuu fudaydinayey wa fي riwaayaةi abi kamilin يukafifu isagoo dadka eegaya ku daba tukanaya وxadثnii زhayr بن xرb وبن abي cmر qالa زhayr xadثna سfyاn بن عuyaynةa عan بn abي لbيd عan abي سلمة عan cabd للahi بn cmر qاla samictu rasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم yquل laa تqribanakm yaanay idinka qaarib noqon alacraabu nimankaa reer miyigi waa dadkaa miyiga dega acraab la yidhaahaa waxa weeyaan mudfradkiisna acraabiyin buu noqon ama carab ha noqdeen ama kayrkood haba noqdeen waa reer miyig guud ahaan ama carabiyun haddii la yidhaha de waa ruuxii carbeedood cala smi salaatikum salaadiinan magaceeda waa salaada cishaaye alaa hooyay inahaa salaadiinani magaceedu alcishaa cishaay weeye ee catamo iska jira oo ha odhanin oo yaani hadalkooda iyago alcatama yidhaahaan waxay u yidhaahaana way noo soo socotaa iyaanay idinka qaalib noqon iyagu taas ha raacina tooda ee waxa weeyaan magacii salaadiinu kuma sugnayd kitaabka ilaahayna waa alcishaa wahum iyaguna yuctimuuna way dibdhigaanoo macnaha yuakhiruuna alcatamna waa taan il shidatu balami lail waana waqtigaa habeenku aada u madoobaado weeye haddaba way dibdhigaanoo bilibili macnaa waa bixalbi libili geela lisitaankiis way u caweeyaan geela markaas caweynta ay geela u caweynayaan waqtiga maalin ahaayeen ay yar dibdhigaan taas bay catamo yidhaahaan salaadii cishaaye waqtigaa ay tukanayeenna taasay yidhaaheen haddaba magacaas catamo idinku ha la imanin oo iyagii ha waafaqinayaanay idinka qaalib noqon وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna وkiع qال xadثna سfyاn عan cabd للh بn abي لbيd عan abي سلمة بn cabdالرحمن عan بn cmر qال qاla رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم laa تqribanakm yaanay idinka qaalib noqon alacraabu nimankaa reer miyigii calى smi صalaatiكm الcishaaء salaadiina waxa weeyaan magaceeda alcishaaء cishaaء ah yaanay idinka qaalib noqon fainahaa salaadani في kitaaب الlahi alcishaaء kitaabka ilaahay alcishaaء weeye oo dee qur'aanka suuraةu mثlا markaa nuuro وmin baعdi صalaaة الcishaaء ayaa markaa kuga sugan magacii qur'aanka inoogu sugnaa waa salaaة الcishaaء iyaguna alcatama yidhaahaan arrinta u yidhaahaana waa ta aan soo sheegnay haddaba yaanay idinka qaalibku noqon ujeedada ha waafaqina salaadan ha odhanina alcatama ha odhanina alcishaaء dhestaas dhaha weeye taas in waxaa kaloo dee jirtana cishaayiga waxay ku magacaabayeen maqribka ayay cishaayi odhanayeen taasna iyada xadiid baa kuwa yimi laa yaqribanakum alacraabu calaa smi salaatikum almaqrib waayo markaa labada arrimoodba way jiraanoo salaada maqrib walow xadiidka xataa nin keliya marka la eego kolkol sanadkiisa uu ku wada sugan yahay oo uu wada wariyo labada dariiqba in salaada maqribna way alcishaayi bay odhanayeen marka haddii dee aan labada israaciilno alcishaa-ayn dhib ma laha laakiin markay noqoto maqrib alcishaa lama odhanayo maqrib baa la yidhahdo dee sunnihii sida inoogu sugan axaadiida in maqrib la yidhaah weyo salaat lmaqrib ee sidaa reermiigu ay ahayn alcishaa ay odhanayeen taa iska daaya cishaaina waa malaa dee bilowga madowga uun ayaaba la yidhaha dulmada habeenka bilowgeeda oo markaa maqibu shafaq uun ayuu lafdigana noqonayaa ma walu dalaami lail buu noqonayaa lafdigan alcishaa salaada cishaayina alcatamay odhanayeena taasna iyadana yaanay idinka qaalib noqonin kitaabka ilaahay bay kuma sugan tahay salaat lcishaa ay kuma sugan tahay lakiin maxaa jira axaadiis law yaclamuuna ma fi subx markaas wlcatamati taas oo kale subax iyo catamada waxa ku sugan iyo catamo taas baa jir jirtay in marka waxaan leenahayna horena waan usoo sheegnay nahyiga can ilcatama waa kan rasuulka ilaahay awqaada qaarkeed ba isticmaalay nahyigu waa litanziih oo catamo oo lagu idlaaqo salaadii cishaayn iyadoo kolley meelahaasna maslaxa ku sugnayd oo si aan catamada loogu qaadin maqrib iyo waxyaalaba ay iskaba imanayeen ama dee wixii yar shaa'ic ahaa waa libayaan iljawaaz bal markaa nahyigu isagu waxa weeye ma aha in isagu litaxriime laakiin waayo axaadiis kala duwan baabay dee dhacday waxna waan sooba aragnay laakiin dee sidaa fiicanee mudan in qur-aanka wixii noogu sugnaayay sunii laba isticmaalo labadaas salaadoodba wey marka muxuu yihi faina fii kitaab illahi alcishaau wainahaa acraabti weeye tuctibu way dib dhigtaa waa siday catamada u yidhaaheen bixilaab leyl gelay sitaankiisa way u caweeyaan weeyaanoo mar dambe geeyi maalaan waktiga ay catamada yidhaaheen ayay dee maalayaan salaadiina dee tay saas alcatama odhanayaan haddaba taas yaana idinka qalib noqon alcishaa laftigooda iska daayeyne maaha lafti iyagu ay la yimaadeen weeye laftigii shareecadu ay laba timi qur-aankii idinku sugnaa isticmaalo baabu istixbaabi takbiiri bisubxi fii awali waqtiha baabkiisna waa dheeriya lakiin qaybun baan ka gaadhayaa xadiidka abubarzata ayaa insha allah ku joogsan doonaa n waa kalihidii ama dee uu deg degiyey salaada subax marka waagu baryaba in loo la tukado taqliiskii iyo tarkiirkii waa islamid hortaasna nibadkeed baabkeed weeye fii awali waqtiha waqtigeeda bilowgii wahuwa taqliis macnaha atarkiir bisubxi ataqliiska weeyaan oo qalas waxaa la yidhaha dulmadan habeenka aakhirkiisa dulmatu aakhiri leil ayay kalas iyo kabas iyoba yidhaahaan waktigaa dee dulmadii mugdigii waa jira iftiinkii waagu haba muuqdee taas baa la yidhaha waa dulmada aakhira leil haddaba iyadoo dee dulmadii jirto waagi laakiin muuqday in la tukado aan inta dhulku iftiimayo aan lala sugin bal taas inay tahay waxa mustaxabka ah ayuu baabkiisi yahay wa bayaanu qadri qira'ati fiiha wa bayaani qadri qira'ati fiiha iyadna caddayntii la caddaynaya bal inta la aqriayo iyo taas iyada taa qira'ada ma gaari doono caawa insha allah xdثna abubكر بن abي شhaybة وcمr بن نaqid وزهr بن xرb kulهm عan سفyاn بن عuyaynةa qal cمr xadثna سفyاn بن عuyaynة عan الزهriي عan curwaةa عan caiشhaةa أna نsاء الmؤminaati waa dumarkii muؤminaadka ahaa kale mawصuufkii baa صifadiisii loo iضaafeeyey dhib malaha reer kuufe dee kolley nuxaada reer basramlaa taas oo kale iyo uslubkan horena waan usoo sheegnay iyaga agtooda kuma badno saasay taqdiiro kale iyo laba yimaadaan bal macnuhu waa mahmo waa dumarkii mu'minaadka ahaa kuna waxay ahaayeen yusaliina kuwa tukadaa subxa salaada subax maca nabiyi sala allahu alayh wasalam masaajida ay imanayeen oo rasuulka ilaahay way laba tukanayeen waa wixii u dhawaayay dee dhulkaa ka dhowaa uma yarjicna way laamayeen mutalaficaatin iyagoo ku dedan bimuruudihina waa agsiyadoodii jamcu mirdin oo waa kisihii iyo marooyinka ay huwanaayeen iyagoo kuba dedan ayay laamayeen laa yacrifuna xaal aanu garanayn axadun iyadoon cidiba garanahaynba taas bay noqonayeen waxadathanii xarmalatu bniya macnaha ujeedadu weli iyadoo dhulku madow yahay oo aan laba garanahayn oo dee waxaaba lagu fasiray garashadan kol hadduu dhulku madow yahay ay baxeenna waxa waa la arkaa mudutuusha iyo waxaa dedan waa la arkaa laakiin ruuxani rag inuu yahayna waa madowyo dhulkuna iftiin kale ma laha oo bal dee waxay noo soo socotaa salaada in lagaba baxayay uun marka ruuxu kan agtiisa garto ka agtiisa kaa kale wejigiisa uma muuqdo ee ka dambeeya ama ka indee laakiin kan dhinaciisa ayaa dhulkiibaa soo yar iftiimo markaasu wejigiisa garanayay ee ruuxu kaa durugsanna inuu rag yahay iyo inuu dumar yahayba aan la garanayn waa laguma fasiray ee barhkood baaba ayidhi cayntooda aan la garanayn oo dee dumarnimo haddii loo gartana ruuxu ku ahaa aan looba garanahayn taas marka ma yucrafu acyaanahuna lakin daciif buu kaba dhigayaayo wuxuu leeyahay ruuxu hadduu mare ku dadan yahay xataa maalin haba noqoto ruuxa cayntiisii lama garto hadalku faa'ido ma yeelanayo lakin kol kol baa ruuxa shakligiisa lagu gartaaba ee ruuxa shakligiisii iyo isagoo wada dedan ayaaba ruuxa shakligiisii laguma gartaa taas ama haddii xataa ay waktigaa wejigooda iyo uu banaan yahay e waaba dhulku madoobo kay dhinacaagaaban arkahayn markaa lama garanayo wey ruuxuu yahay ma yucrafna maxaa taas ma yacrifna وxdثna xrmrة بن yaحyى qال أخbarna بن وهb qال أخbarnii يuنس an بن شهاaب أخbره qال أخbarnii cروة بن زبير أنa عائشhaة زوج النبي صلى الله عليه وسلم qالت لqad kana waxay ahayd نsاء dmr min المؤminaati yshhadna الفجر صaلاada صبح kuwa xaadira maعa rasuuli الlahi صلى الله عليه وسلم mutalaficaatin xaalayin kuwa ku dadan bimurudihina dee horena sa usoo ogaanay masjidku waa isku furnaa xagga dambe un bay kagaba tukanayeeno meelun bay kula tukanayeen dadka uma yanqalibna way laamayeen ilaa buyuutihina guryahoodii wamaxal maa yucrafna aan laba garanayn maxay taasi ku dhacaysay waa min taqliisi rasuuli llahi salى اllahu alay slam tabkiirkii rasuulka ilaahay wakti hore uu tukanayay bisalaati u salaada u degdegayay marka waagu baryaba uu salaadii tukanayey eenu u kaadinahayn inta uu dhulku kaba iftiimayo dee kollayna in salaada waktigaa hore la tukado oo marka waagu baryo un la garto inuu barye la tukada waa siday culimada jamhuurtoodu ay kuba tegeen dayna taasi mustaxabtay kole markaa dee amaa madhabka xanafiyadu ba iyagu isfaarka iyo dhulka in la sugo inta uu dhulku ka yar iftiimayo taas baa iyaga madhabkoodu iyo ayay horeysiiyaan ay leeyihin waa fadli badan yahay laakiin tan axaadiisu tay inoo faa'ideynaysa waa taa وحدثنا نصر بن علي بن الجهضمي وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معنى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت أنها قالت إن كان intu waati مkففada inuu شhأنiye كان وxaa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم layصلي الصبح فينصرف النساء متلفعaaت mعnaa متqaطiyaaت weeye iyagoo ku dadanba بمuruudihina ma يcرفna iyadoo la garanahay من الqلص من أجل الqاص waa dulmada iyo mugdiga jira daraadeed وqال الأنصاaرiي في رواaيaة متلففaaت halkaa متلفعaaت waa isla mعنى ayuu متلففaaت iyagoo ku duuduuban oo huwan حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف wuxuu kaba warinaya محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب oo waa ninka dee taabiciya alubeytkii rasuulka ilaahay kaba mid ah qaala wuxuu yihi markaa محمد بن عمrin xadiidkana wuxuu ka warinayaa maxamed ibnu camr inuu laba kulmay in xataa aabihii awowii markuu dhashay xasan ibnu cali gaashaanqaad ahaa dagaaladiiba waa ku jiraybe marka kaasuu kaba warin waa jaabir ibnu cabdillaahi intaas qaala wuxuu yihi markaa lama qadiima markuu yimi alxajaaju xajaaj almadinata madiina markuu yimi macnaa waa ninkii daalimka ahaa ee xajaaj ibnu yuusuf la odhanayay markii uu madiine yimi imaatinkiisa madiinana soo xaaf ibnu xajar yidhaaho isagoo amiir kaba ah ayuu yimi xaggii cabdilmelik ibnu marwan sanadii afar iyo toddobaatankii hijiraday ahayd markii ibnu zubayr u dilay ujeedadu sanada dee waxa weeyaan markaa ibnu zubayr dilay dabadeed un saddex iyo toddobaatankii hadduu dilay ilaa xajkii waqtiga xaj waa haddana dee dabadeed un waa sanadii kale ayuu yimi madiina isagaa deeta isugu geeyo labada xaranba isaga amiir uu ugaba dhigay laakiin muddo dabadeed ama sanadba mala waxa laga yaaba de shan iyo toddobatankiiba ciraaq buu tegay ayuu haddana ciraaq u naqliyey xaggaasuu u bedelay bal markaas bay ahayd oo xajaaj markuu yimi ayaan fasa'alnaa jaabira bna cabdillaahi baan weydiinay oo waqtiyada salaaday weydiinaya waayo uu dibdhigayey salaaduhu dibdhigayey faqaala wuxuu yihi kana rasuul llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi waxaa yusalii mid tukada duhra salaada duhr bilhaajirati waqtigaa cadceedu ay aad u kulushae maalinta bartankeeda lakin bacda zawaalood nisfa dee waa haajire waxaa la yidhaha waqtigan nisfa nahaar ee cadcaddu ay aada u kulaato imaka zawaalka ayuu tukanayay ilaina hajire waxaa loo yidhiba waa caqiba zawaal eh say yidhaaheen min alhajri oo hajriguna waa tegid wax ka tago dee waqtigaa dadku hawlahooda iyo shaqooyinkooda ayay ka tagaan lishiddati alxari oo way hargalaan ama qaylooshadida way hargalaanba bal taas waqtigaasuu tukanayay de adugu waxaan soo marayba in ibraad inuu dee jidaysada waqtigaa in laga dambaysiiya marka dee loo baahda iyo waqtiga kulul laakiin marka kale waa si u tukanayay walcasra wayusali lcasrana waa tukanayay walxaal ashamsu naqiyatu iyaday cadceedu saafi tahay oo ujeedadu waynu soo maray iyada taasna walmaqriba salaada maqribna waa tukanayay idaa wajabat kollay dee waa la garanaya una waxaan dhacay wuxuu yahay waa cadceeddi aynu soo maray idaa tawarat bilxijaab marka ay cadceedu dhacdo والعشhاء ويصلي العشhاء halkan baabana baabkii hore waa xadiidkan tilmaamayey oo tafsiil inooguba sugan yahay ay والعشhاء ويصلي العشhاء أحياana أوقaada qaarkeed يؤخirha wuu dibdhigayay وأحيaaنا أوقaada qaarkeedna ama mararka qaarkoodna يucajiل uu dedejinayay maxay taasna ahayd waa kan kana wuxuu ahaa إdaa ra'aaهm marka warko qad يجtamacوu inay soo urureen dee mu kaadinayn kolkol mooyaane si aynu أxaadiiثa kusoo maray oo cajala wuu dedejinaya salaada waqtigeedii oo galaybuu tukanayay waidaa ra-aahum hadduu arka qad abta-u iyagoo dib dhaco dadku aanay iman jamaciina salaadaha kale sida muuqato dee markaa waqtiga waa tukanayay ee tan akhara waa dib dhigayay oo ilaa intay dadkuna kala soo ururayaan wasubxa salaada subaxna kaanuu waxay ahayn aw qaala wuxu uhi kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam yusaliiha bikalasin waqti dulmo dhulku madow yahay dulmadii aakhira leyl ay jirto waaguna uu baryay ayuu tukanayay وحdثنا وحdثنا عبيد الله بن معاad قال حdثنا أبي قال حdثنا شعبة عن سعد سعد فيan idinka qلdmin waa kii marka horeba imaka inoogu sugnaa sند ina إبراهيم سمع محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال كان الحجاج waa su-aaشhooda waxa keenay ba حجاaج وuxuu ahaa يؤخر الصلaوaaت صaلاadaha ku dibdhiga u dambaysiinayo waqtigeedu ka dibdhigayay labadna ti aynu anas xadiid ahaa iyo ibnu mascuud iyo nasooba aragnay kuna waynoo dambeeyeen fasa'alnaa jaabira bna cabdillaahi baan weydiinay bimili xadiidi gundarin waa xadiidka gundar mid laba mid ah wallah subxaana wa tacaala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha